ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya ayaa xalay xaafadda albaraka ee magaalada muqdisho waxay ku dileen saddex ruux falkaasi markuu dhacay kadib qaar ka mida dadka deegaanka ayaa nala soo xiriiray iyagoo inoo soo gudbinaya siday wax u dhaceen iyo cabashada ay ka qabaan ciidamada milatariga oo waayahanba dadka deegaanku ay ka cabanayeen saddexda ruux ee geeriyootay ayaa ah wiil labaatan jir ah iyo sidoo kale laba caruur ah oo aan weli qaangaarin mid ka mid a odayaasha deegaanka oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa marka hore siday wax u dhacaan inoo faahfaahiyey xaafadda albaraka wey meeshaan kaala soo hadlayo dhacdo waxaa dhacday laba saac oo toban dhiman salaadii cishaa markii aan ka baxnay dhacdo aada u xanuun badan xaafadda dhan aada looga gilgishay saddex caruur oon waxba aanan galabsanin ayaa meesha lagu dilay ciidan tuuto wato dhinaca warshada caanaha nooga yimid waxayin aan la oqoonin hal meela lagu wada dilay waxwaa caruurtii dhinaca waxay naga soo galeen warshada caanaha guryaha jano dhinacaasa nooga yimaadeen baawur meesha taagana dabcinana maxaa ladaha baartaan baawurkii dadka waa kala carareen xabaday ku fureen dadkii xabada ku fureen kulli dhabarkaa laga wada toogtay saddexda caruur oo dhimatay intaa kadib maadaama goobta wax ka dhaceen ay tahay degmada hodan waxaanu la xidhiirnay guddoomiyaha degmadaas axmed salaad ibraahim waxuuna inoo sheegay in raggii falkaasi geystay oo saddex nin ahaa kana tirsanaa ciidamada milatariga gacanta lagu dhigay waa mahadsan tahay saaxiib waa tegay goobta markay wax ka dhaceen meesha dad shacaba ayaa ku dhintay oo saddex qofood ah qofna waa dhaawac haddee ilaahay ha u naxariisto oo kollaytaba dad wax magarataa ayaa lahay oo ciidamada qalabka sida ka tirsan gacantaana lagu hayaa ciidamada saraakiisha ciidamada qalabka sida waa qabteen saddex nin oo ciidanka milatariga ka tirsan ay ahaayeen isla markiina waa la qabtay waana xiran yihiin kollaytaba baaritaan ayaa ku socna gacanta haddii mar qofka lagu hayo baaritaanka natiijadiisa dib ayay noqonaysaa kollaytaba sidoo kale wararku waxay intaa ku darayaan in raggaasi falka geystay ay saraakiisha ciidamada xooggu soo wareejiyeen islamarkaana loo gacan geliyey maamulka gobolka banaadir afhayeenka maamulka cabdifataax xalane oo isna la hadlay raadiyo kulmiye ayaa inoo sheegay raggaas in cadaaladda la horgeyn doono xalayna markii arrintan dhacday oo saddexda qofood la dilay oo qofkana la dhaawacay oo gaariga shacabkaa saarnaa oo ciidanku ay dileen durbadiiba shaqooyinkaas baa adeer la qabtay waana lagu guulaystay gacanta dowladda laamaha ammaanka gobolka banaadir oo hormuud ka yahay guddoomiyaha amniga gobolka oo ah guddoomiyaha gobolka ah ayaa shaqadaas la wareegay ayaga ayaana qaatay inay cadaaladda marsiiyaan wasaaradda gaasandhig way mahadsan tahay saraakiisha iyo madaxdooda in aad baan ugu mahad celinaynaa shaqada ifteen oo ahayd in falka dhaqso looga jawaabo oo aan la mujaamaleynin oo ay wacad ku mareen inay askari qof shacaba xabad la dhacay inuusan magaalada maraynin ayana waa hambalyaynanada